Hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka Somalilan ayaa la wareegtay deeq gargaar ah oo ka timid dowladda Sacuudiga. Deeqdan oo isugu jirta raashinka noocyadiisa kala duwan sida bur, bariis, baasto iyo timir ayaa loogu talagalay in la gaarsiiyo dadkii ay abaaruhu saameeyeen ee ku nool degmooyinka iyo deegaanada maamulka Somalilan. Agaasimaha Waaxda Gargaarka iyo U Diyaargarowga Aafooyinka Mustaf Cabdulaahi Xaashi ayaa ka warramaya deeqdan raashinka ah isagoo u mahadceliyay dowladda Sacuudiga.
Waxaan ku sugannahay Berbera Port xaggana insha Allah tacaala aan u joogno waxaan ka hortagnay kaalmo ka timaaday walaaladeen boqortooyada Sacuudiga khaasatan Marag Marag Salmaan lil Iqaafa wal Amaal Insaaniya Deeqdan ayaa wax badan u tari doonta dadka ay abaaruhu saameeyeen kuwaasoo wajahaya xaalado nolol xumo.